أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أول تفسير سورة فاطر سورة فاطر تفسير keeda aayadda ugu horeyso ayuu casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa suuraddan waxaa lagu magacaabaa suuratu faatir waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu lmalaa-ika suuratu lmalaa-ikana waa la yidhaah malaa-igtii bay ku bilaabatay iyo khalqigooda laga sheekeeyo siday alla u abuuray hay-ada alla uu ku abuuray suuratu faatirna waa lagu magacaabayo faatir isamaawaati bay ku bilaabatay waa suura makiya sida bukhaari iyo ibnu mardaweyhi iyo bayhaqi iyo dhammaan ay tilmaameen qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu amaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allihii faatiri samaawaati samaawaad abuuray oo isagoon meel ka fiirsanin abuurkeeda bilaabay isaga waal-ardi dhulka allihii abuuray jaacililmalaa-ikati allihii jaacililmalaa-ikati malaa-igta ka yeelayay rusulan rusul ku ka yeelayay ah rususha oo ulii ajnixatin garba u saaxiib ah garbahaas oo mathnaa laba laba ah wa thulaatha saddex saddex ah wa rubaaca afar afar ah yasiidu waa kordhinayaa alle fi lkhalqi abuurista maa ayuu ku kordhinayaa yashaa-u uu doonayo in allaha alle calaa kulli shay-in shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midka awoodo waayo suuradda marka waxay la bilaabatay rubuubiyada alla subxaanahu watacaala iyo abuurista inuu isaga keligii leeyahay ee wax kula mid ahna aynan jirin meel uu ka fiirsadayna aynan jirin marka alla wuxuu yidhi alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allihii faatiri samaawaati samaawaad amaamuday oo abuuritaanka ciraryaalka isaga un bilowday waalardi dhulka allihii abuuray jaacililmalaa-ikati malaa-igta allihii ka yeelayay rusulan rusul ka yeelayay rusul ka yeelay marka rusushaasi ilaa ambiyaa'ihi wa ambiyadiisuu u dirayaa kulligoodna rusul ma wada ahayn ambiyada oo jibriil iyo mika-iil iyo israafiil iyo malakulmowt ayaa iyaga rusul ah oo wax loo diri jiray iyo malaa-igtan iyaga markaa yacni sayaaxiinta ee dhulka ku soconayo ee raadinayo meelaha ilaahay lagu xuso subxaanahu watacaala kuwa xafadada ah iyo kuwa yaalkaas marka yaa ka mid ah rususha kuwa alla uu diray kuwo kalena ilaahay subxaanahu watacaala muhimaad kale ayuu addoomo uga dhigay oo uu u diray marka haddii dhinac laga fiiriyo dhammaan rusul waa yihiin oo amarka allah lagu diray dhinac kale marka laga fiiriyana kuwa waxyiga iyo lala diro iyo waa iyagu markaa kulligood ma wada aha allihii jaacililmalaa-ikati malaa-igta ka dhigay oo ka yeelay rusulan ku ka yeelay ah yacni rusulan rusul rususha oo ulii ajnixatin garbo u saaxiib ah malaa-igtii marka alla wuxuu u yeelay garbo garbahaas oo marka u suuro gelinayso inay masaafo dheer waqti yar ku gaaraan oo ay duulaan oo ay cirkii iyo dhulkii iyo meesh meel kastoo alla u diray ay isu maraan garbahaas oo mathnaa laba laba ah wa thulaatha saddex saddex ah warubaaca afar afar ah yasiidu waa siyaadinayaa alla waa kordhinayaa fi lkhalqi abuurista dhexdeeda maa ayuu ku kordhinayaa yashaa-u uu doonayo waa sida jibriil ilaahay subxaanahu watacaala shan boqol oo garab ayuu siiyey oo nabiga sala allahu calayh waali wasalam laba mar ayuu jibriil wuxuu ku arkay suuradiisii ilaahay ku abuuray ee malagnimada wuxuuna tilmaamay waxaan arkay buu yidhi isaga oo ufuqa dhan daboolay jihadii uu nabiga ka xigay sal ll ly salam dhammaanteed garba ayuu ku daboolay oo isagii baa daboolay qad sadda alufuq marka hadda haddii makhluuqaadka alle qaarkood ay sidaa yihiin cadamada alle iyo weyninka alle maxaad u malaynaysaa allahaase awoodaale ma mudan yahay in isaga qeyrkii la caabudo ma mudan yahay yasiidu uu kordhinayaa alle fi lkhalqi abuurista dhexdeeda maabuu ku kordhinayaa yashaa-u uu doonayo in allaha alle calaa kulli shayin shay dhammaantiisa qadiirun qaadirun midka awoodo waay haddana rubuubiyada alla waxaa ka mid a macaanideeda tadbiir inuu isaga wax maamulo oo aan maamulka cid ku haysataa aynan jirin ama ku haysan karta qaala tacaala alla marka isagoo maamulkiisa ka waramaya waxa uu yidhi maa yaftaxi illaahu maa wixii yaftaxi illaahu alla uu furayo linnaasi dadka uu u furayo oo min raxmatin naxariis ah falaa mumsika mid celinayaa lahaa iyada uma sugnaanin oo celin karo wamaa wixii yumsik uu celiyo alleh falaa mursila ku sii daynayaa lahu uma sugnaaninkaas min bacdihi alla gadaashiisa wa huwa alle alcasiizu alla addoomihiisa ka adag waayo alxakiimu falsan aayaddanna iyadana waxay tilmaamaysaa waxbixinta hadday noqon lahayd maal haddii ay noqon lahayd cilmi haddii ay noqon lahayd owlaad hadday noqon lahayd maamul iyo madaxtinimo kulli isagaa maamulo oo bixiyo ciddii wixii isaga uu bixiyana cid celin kartaa ma leh wixii isaga uu ceshto ou celiyana cid siin karto oo furi karto ma jiraan taa marka waxay ku tusaysaa tadbiir taam ahoo dhammaystiran ayuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay marka hadda waxaa lasoo sheegay abuuristii khalqigii macaanida rubuubiyadu saddex macno waay alkhalqu waltadbiiru walmilku abuuritaan lahaansho iyo maamul ee abuuritaankii waa laga soo hadlo alxamdu lilaahi faatiri samaawaati baa leehay makhluuqaad waa weyn inuu abuuri karana waa la sheegay tadbiirkiina waa tanaa oo alla wuxuu tilmaamay halkan ciddii uu wax u furo cid ka celin kartaa ma jirto cidduu wax ka celiyaana cid wax u furi kartaa male maada halkan ku jirtana waa shardiya falaa mumsikana waa jawaabtii maa wixii yaftaxi illaahu alla uu furayo oo alla uu furayo linnaasi dadka uu u furayo oo min raxmati naxariis xaal ou yahay ay tahay falaa mumsika ku haysan karaa lahaa iyada haysan karaa ma jiro wamaa wixii yumsik ou celiyo alla ou haystana falaa mursila mid diraya oo diri karoo sii dayn karo lahu uma sugnaanin min bacdihi min bacdillaahi alla gadaashiisa wa huwa isagoo alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waaye alxakiimu ee falsan walidaalika nebiga markuu salaadaha faradka tukado wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka ljaddu aayaddaanay la macno tahay ciddaad adiga wax siiso wax ka celin karaa ma jiro kaad ka celisana wax wax siin karaa ma leh yaa ayuha nnaasu dkuruu nicmat allahi calaykum hal min khaaliqin gayru llahi yarsuqukum min alsamaai waalard yaa ayuhaa hooy annaasu dadow udkuruu xusuusta oo xusa nicmat allaahi alla nicmadiisa xusa calaykum dushiina uu ku nicmeeyey hal min khaaliqin hal khaaliqun ku wax abuurayaa ma jiraa kaas oo hayrullaahi ilaahay heyrkiis ah lakum idinka ma idiin sugnaaday kaa oo yarsuqukum idin arsuqayo min asamaa'i samada xaggeeda idinka arsuqayo waalardi dhulka xaggiisa wax idinka arsuqayo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa allah maahan isaga mooyaane fa annaa kayfa sideebaa tu'fakuuna la idiin iilayaa oo xaqii la idinkaga celinayaa yaa ayuhaa hoy annaasu dadow udkuruu xusa nicmatallaahi alla nicmadiisa xusa calaykum korkiina uu ku nicmeeyey hal min khaaliqin minta halkan ku jirta waa zaa-idow xagga masilo xagga icraabta wa ilaa xagga macnaha macnay wadataayo tawkiid macno tawkiid bay wadataa nafyiga iyo shibhu nafyigana ee minta dhacdo oo haddana isim nakira ah ka daba uu ka daba maro minta noocaas iyadu waa xaraf jar oo markaa zaa zaa-ida weeyaan wasiida fii nafyin ow shibhihi fajara nakiratan kamaa libaaqin min mafar marka hal min khaaliqin hal shibhu nafyi waayo lianna waa istifhaam hal min khaaliqin ku abuurayaa kaas oo hayrullaahi ilaahay heyrkiis ah lakum idinka ma leedihiin waay marka ma idiin sugnaaday khaaliq aan alla ahayn ma leedihiin kaa oo yarsuqukum idin arsuqayo min asamaa'i samada xaggeeda idinka arsuqayo waalardi iyo dhulka xaggiisa idinka arsuqayo marka yarsuqukum min asamaa'ina waa roobkii waalardina waa nabaadkii dhulka kasoo baxayay hadduu doono ilaahay inta roob soo di-iyo ayaa wax dhira aysa soo baxaynin dhulalka qaar roobka waa ku da-aa biyihiina waa laqaysaa dhulkii waxna ka soo bixi maayo marka dhibicda roobkana alla cidaan ahayn idinma siin karto nabaadka dhulka ka dhalanaya iyo dhirtana alla unbaa soo dhalinaya oo idinku labadaa midna ma awoodi kartaan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga maan cibaadadiia marka hadda loo lasoo galay sideedana tawxiidka rubuubiyada alle marka la sugaayo ee dadka quluubtooda aada waana ku jirtaa lagu adkaynayo ee waxaa laga rabaa waxaa la laasimsa wa rubuubiyadu waxay laasimsanaysaa cubuudiya oo tawxiid urubuubiya yastalzimu tawxiid alcibaada haddaad leedahay adiga yaa ku abuuray allah i abuuray yaa wax ku siiyey allah isiiyo dhul i cer yaa iskale allah iskaleh cibaado marka see cid kale ku yeelan kartaa marka haddaad intaa qiran tahay waa inaad ogolaato cibaadadana inuu allah leeyahay keliya labadiibaa marka laysku xirayaa marka hal min khaaliqin hayrullaahi yarsuqukum min asamaa'i waalardi laa ilaaha ila allah ilaa huwa marka laa ilaaha ilaa huwa waa midda ambiyada lala soo diray ambiyada maxay la imaadeen ilaahay keligii caabuda ambiyada lamaynan imaanin dadkoodana iskuma aynan haysanin arrinta ku saabsan dhulkay cerka yaa abuuray ma laysku haynin leanna qur-aankaa sheegayo walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah hore waxaan usoo marnay inay mushrikiintii carabta ay qirsanaayeen waxyaaba fara badan qul man yarsuqukum min asamaa'i waalardi aman yamliku asamca walabsaar waman yukriju alxaya min almayiti wyukriju lmayita min alxayi waman yudabiru lmra fasayaquuluuna allah shantaas arin allah bay dhahayaan laakiin markii nebiga uu ula yimid ilaahay keliya caabuda uu yidhi maxay dhaheen ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab weligood maynan dhihin dhulkan dhulkan iyo cirkan allah abuuray markuu nebiga dhahayo waa la yaab ma aynan dhihin taas waa ogaayeen iyaga laakiin midda ay diidanaayeen allah keligiis caabuda waay arrintaa marka in la fahmaa aaday daruuri u tahay qur-aankuna waa sheegay inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun wayaquuluuna a inaa lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun waxay dhihi jireen macbuudyaalkeennii maan gabyaa uga tegaynaa waalan qadiyada halka laysku hayay marka halkaas alla keliya hala caabudo hala adeeco isaga ha laga dambeeyo iyo maya waxyaabo kalean caabudaynaa wax kalean samaysanaynaa iyo waxyaabahaas laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga maahane fa annaa kayfa sideebaa tu'fakuuna la idiin iilay oo xaqii markaa yacni la idinkaga eelay oo xaqii la idinkaga eelaya wain yukadibuuka faqad kudibat rusulu min qablik wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebigaa la sabarsiinaa marka faqad xaqiiqe ahee kudibat waa la beeniyey rusulun rusul ayaa la beeniyey rususha oo min qablika adiga hortaa ahaadeen wa ilallaahi alle intii ka ah unbaa turjacu loo celinayaa al-umuuru arrimaha alle unbay u laabanayaan hadday marka qoladani adiga ku beeniyeen ee rusul hortaa ayaa rusul la beeniyey wa ilallaahi alle intii ka ah unbaa turjacu loo celinayaa al-umuuru arrimaha yaa ayuha annaasu dadow ina wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun weeyaan mid dhab ah waay oo imaanayo bacdigii iyo jannadii iyo naartii iyo wax kastoo uu yaboohay falaa tagurannakum yaynan idinkedinin alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd yaysan idinkedinin walaa yagurannakum yownan idinkedinin billaahi alla uusan idinku kedinin algaruuru midka kedinta badan oo dadka siro oo khiyaani khiyaanida badan waa shaydaan marka algaruurkaas shaydaanka marka dadka aada u dago oo aada u khiyaano oo garabkoodana ka baxaya marka ay markuu god ku hubsado kaas yaanu idinkadinin muxuu idinku kadinayaa billaahi alle see alle noogu kadinayaa xilmiga alle dulqaadka alle iyo naxariista alle iyo ayuu markaa wuxuu leeyahay ilaahay waa dembi dhaaf badan yahay waa naxariis badan yahay waa dulqaad badan yahay iska iska shabkaxsada dembiyaalka marka walaa yaguranakum billaahi yacnii raxmadda alle iyounan shaydaan idinku kadinin idinku sirin ilaahay naxariis waa leeyahay ciqaabna waa leeyahay naxariista allana waxay maxal u tahay iyo boos u tahay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran ina shayطaana lakum caduwa faاtakiduuhu caduwa ina shayطaana shayطaan lakum idinka wuxuu idiin ahaaday caduwun cadow ayuu idiin ahaaday faاtakiduu ka dhigta hu isaga caduwan cadow ka dhigta inamaa wax kale maahne un yadcuu waa u yeerayaa shayطaan xisbahu kooxdii kooxdiisa ilaa daacatihi buu ugu yeerayaa daacadiisa liyakuunuu si ay u ahaadaan min asxaabi saciiri naarta shidmaysa dadkeeda shaydaankii marka xaqiiqdiisa alla marka tilmaamayaa oo wuxuu ka tilmaamayaa cadow iyou cadow ku yahay marka aadam iyo ilmihiisa aadamna waa kii jannada sabab uga noqday inuu kasoo saaro duriyadiisiina waa kan ku dhaartay la axtanikana duriyatahu ilaa qaliilha waa ka yidhi inuu dhuminayo ku dhaartay ina shayطaana shayطaan caduwun cadow weeyaan lakum idinkou cadow idin yahay fatakiduu ka dhigta hu isaga caduwan cadow ka dhigta idinkana marka laba macnaa halkan ku jire midka koowaad waxa uu yahay ama laba dhinac bay aayadda wax ka tusee dhinaca koowaad cadowgaagiina waa lagu barayaa dhinaca labaadna waxaa lagu tusayaa inaad ka gaashaamataa lagu barayaa marka cadowgaagii waa shaydaan marka ina shaydaana lakum caduwun shaydaankii cadow weeyaanoo idinkou cadow idiinyaho idinku soo maqan yahay fatakhiduuhu waxaa ka dhigataan marka caduwan cadow laakiin dadkii hadda sidaa ma yeeleen akarkoodii maya suuratu saba aan kusoo marnay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faitabacuuhu ilaa fariiqan min almu'miniin waxyar ballantiisii ahayd marka walaa tajidu akharahum shaakiriin waa ka dhabeeyey isaga dadkiina marka sidaas unbay u daba socdaan suuratu lfurqaanna waxaan kusoo marnay wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira gaalkii shaydaan ayuu uga hiiliyey rabbigiis oo meesha rabbiga naxariista badanoo isaga abuurayoo wax u hayo oo garabs yacni xaggii dhinaciisa ou yacni ama xaggiisa ou yacni ou xigsan lahaa oo uu ilaahay subxaanahu watacaala isku xiri lahaa iskuma xirine shaydaan buu xaggiisa xigsaday waa ka alla suuratu lkahfna aan kusoo marnay afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun bi'sa lilaalimiina bedela waa bedel xun marka qofka hadduu shaydaan ka weli dhigto rabbigii naxariista badnaana ou ka tago inamaa yadcuu wuxuu ugu yeerayaa xisbahu kooxdiisa ilaa daacatihi buu ugu yeerayaa daacadiisa waalqabuuli minhu iyo inay xaggiisa aqbalaan ka aqbalaan iyo waalkufri billaah ilaahay oo lagu kufriyo liyakuunuu si ay u ahaadaan min asxaabi saciiri naarta shidmayso dadkeeda ayb markaa in markaa aadan isu horseedin meeshaas oo naar shidmayso inaadan marka xaabo u noqonin inaad ku dadaashid waay qiyaamaha marka la tagana de garabkaaga isaga waa ka baxayaayo yani id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii barii'u minka inii akhaafu llaha raba alcaalamiin sidaasuu leeyahay marka isaga dhanba marka adiga dhibkaaga unbuu ka shaqaynayaa waxa ugu badan oo uu shaydaan dadka ku dhumiyo ama usuulu lkhataayaa dunuubta saddex ayaa u asal ah shaydaankuna saddexdaasuu aad ugu dadaalaa midda hore yani waxaan ujeedaa saddexa u asala mid isagaaba ku dhacay alkibru waa dembigii ibliis kan labaad waxa ay waxa uu yahay alxirsu dadaal adduunyo in lagu dadaalo waxba yaynan kaa fakanin adduunyo marka ku dadaalkeed iyo jacaylkeeda iyo yaynan ku dhaafin dunuub baa loo gelayaa waana dembigii aadam lagu imtixaanay oo aadam markii jannada la geliyo geeddaas iska dhaaf la yidhi inta kalena cun risqiga laguma ciriirinin hal geed oo laga reebay baa laga ka hari waayey maxaana marka sabab ugu noqday adduunyadii hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa boqortooyo aan dhammaanaynin geed haddaad cunto weligaa aan noolaanaysid ma ku tusayaa jacaylkii oo u qabay nolosha iyo adduunyada ayaa ka tambatay markaasuu jannadi alla uga soo saaray tan kale waxaa weeyaan dembi asalka saddexaad ee dunuubta oo asalka ah xaasidnimada xasadka xasadkaasina labadii wiil ee aadam xaasidnimo isku dil ayaa midkood kan kale u dilay oo markii ilaahay uu ka aqbalay mid id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhari qaala laaqtulannaka qaala inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin yani wuxuu ka xasday adiga muxuu alla kuu aqbalay anna ii aqbali waaye maba noolaanaysid marka waa ku dilayaa inuu wax dilo waxaa ku xambaaray xaasidnimada xaasidnimada marka qofka markay gasho hadduunan iskala dagaalamin waxaa ku xigo tanaafus tartankii hadduu wax ku keeni waayo ama ninkaasi oo wax uga nuqsaami waayo oo xasdaayo marka dambe muxuu ku fakarayaa adduunyadaba dhaafi isagu soo kaama hormarin asna ha ka tago aan isla weyno wax la yidhaha marka hala isla waayo oo yacnii dadku ha sinmaan ha sinmaan de sax ma aha ilaahay dadka ma simin isagaba xikmad baana ku jirta haddaad adigu tiraa marka dadkii ha sinnaadaan nasco oo xaasidnimo ah cadaaladda in lagu dadaalaa fiican laakiin dadku in ninna ou maal bato nin ilmo bato mid ilaahay ilmihiisa baari uga dhigo mid ilmaha lagu imtixaano mid caafimaad in la siiyo mid jiro in la jirado nin ilaahay inuu cilmi u furo cilmi siiyo mid iska jaahilnimo in lagu imtixaano intaasba marka ilaahay fa cadiyadiisa iyo siismadiisa waa qofku marka maahan inuu qof kale ku xasdo xasadkuna uu ku xambaaro sidaas marka saddexdaas ayaa asal u ah dunuubta alkibru walxirsu walxasadu waa in marka saddexda qofku iskala dagaalamo haddii kale shaydaan meel uu kaa soo galo waa haystaa haddii uu saddexdaas mid adiga markaa uu ku geliyo aladiina kafaruu lahum cadaabun shadiid aladiina kuwa kafaruu kufriyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aad u adag waladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajri ajriga oo kabiirun aada u weynin badan labadii qolana marka waa kuwaas afaman zuyina lahu suu-u camalihi fara'aahu xasanaa afaman axad zuyina loo qurxiyey lahu isaga suu-u camalihi camalkiisii xumaa loo qurxiyey fara-aa uu arkay markaasi uu u maleeyey oo u arkay hu camalkiisii xumaa xasanan wax wanaagsan u arkay kaman lam yusayan lahu suu-u camalihi miyou la mid yahay mid aan camalkiisii xumaa aan loo qurxinin miyuu la mid yahay kaas dhankii kale marka istifhaamka waa maxduuf waa la qadara marka qof camalkiisii xumaa loo qurxiyey wanaag u arkay qofaan camal xun loo qurxinin miyuu la mid yahay w ayb afaman kaana calaa bayinati min rabbihi kaman zuyina lahu suu camalihi oo kale fii suurati muxamed fain allaha alla yudilu waa dhuminayaa man ayuu dhuminayaa alla yashaau ou doonayo wayahdii waa hanuuninayaa man buu hanuuninayaa yashaau ou doonayo ee falaa tadhab yaynan halaagsamin oo tegin nafsuka nafsadaada calayhim iyaga korkooda xasaraatin liajli xasaraatin qoomamo iyo shallay darteed yaynan nafsadaada u go-in in allaha alla caliimun mid ogaal badan waayo bimaa waxaa ku ogaal badan yasnacuuna ay samaynayaan aayaddan waxay ka warramaysaa ahwaada alahwaa wannixal ee aayaddaa sida ibnu catiya fi lmuxarari alwajiiz kitaabkiisa tafsiirka uu ku tilmaamayo wuxuu leeyahay aayaddu ka warrami mayso qof muslim ah ee isagu dariiq fiican ku socdo ee mar gafay ama khata ama gafaf iskaga dhaco leanna dadka muslimiinta ah qofka iimaanka ku jira muslimka ah ka suuli maayo waxa xun dunuubta ah xataa hadduu ku dhacaayo way la xun tahay qofka haddiiba iimaan ku jiro aayaddu waxay ka warramaysaa buu leeyahay ahwaa'da qof ilaahay ugu dhowaanayo wax qaldanba sideedaba camalku waa xun yahay rabbi buu ugu dhowaanayaa haddana walidaalika waxuu tusaale u keenayaa nasaarada nasaaradii waxay leeyihiin ilaahay baan caabudaynaa maxay ku caabudayaan ciisa bnullaahi bay ku hayaan maanta dhan ciise waa ina ilaah cay waayo ilaahay ay caynayaan haddana waa ilaahan caabudaynaa bay ku leeyihiin fara-aahu xasanan taas oo kale way yahuudda sidoo kale iyo dadka ahlu bidcada caawo dhan buu soo jeedaa maanta dhan buu yacnii shaqo ku jiraa waa daalayaa maskaxdiisiibuu shiilayaa muruqiisiibuu ka yacni uu isticmaalayaa muruqii iyo maskaxdii iyo maankii kulli iyo maalkiisii waa waa baxayaan maca dalika haddana waa isla saxsan yahay ilaahayna waa kasii fogaanaya hore waxaan usoo marnay qul hal nunabi'ukum bilaksariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اddunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan marka waa dadka ilaahay ugu dhowaanaya waxaan diin ahaynba nacam oo yacni u haysto marka inay alle ugu dhowaanayaan janno ku gelayaan naar ay uga dheeraanayaan bay u haystaan haddana waa shay ilaahay looga fogaado loogana dheeraado aayadda marka macnaheedu halkaas u jiraan ee qof ama zino ku dhacay ama tuugnimo ku dhacay ama yacnii dembi galay isagoo og inuu dembi ku jiro kaas aayadda maaha waxa ay ka warramaysaa aayadda fi lmilali waalnixali waalahwaa ayay ka warramaysaa leanna muslimiintu dunuubtaas zinada iyo khamri la cabo iyo mar walbaa yacni xataa hadduu sameynayo isagoo muslim ah waa la xun tahay oo dembi xun unbuu u arkaa walidaalika yacni allahna soo hanuuniye iyo waxbuu sheegaya baadi inay tahay waa ogyahay laakiin meesha laga hoogayo waxay tahay shay ilaahay diin ounan ka dhigin oon rabbi loogu dhowaanin oo aadan kitaabna ka aqrinin aadan yacni markaa kitaabna aadan ka fiirin aayad iyo xadiid midna aadan ka arkin naqli a'imadii saxaabada iyo taabiciinta aadan u haynin haddana inaad diin ka dhigto ayb maalkaagii iyo marka xoogaagii kulli way ku khasaarayaan afaman axad zuyina loo qurxiyey lahu isaga suu-u camalihi camalkiisa xumaa camalkiisii xumaa camalkiisii kiisii xumaa loo qurxiyey fara-aa markaa uu ra-yeeyey ay la noqotay hu camalkiisaa xun xasanan u arkay oo u maleeyey wax wanaagsan ra-aadii marka waa bimacnaa danna oo kale iska laba mafcuulay qaadanay fa ina allaha alle yudilu marka ruux sidaa loogu qurxiyey camalkiisa kaman lam yusayan lahu camaluhu suu camalkiisii xumaa qof aan loo qurxinin miyaa miyuu la mid yahay laba mid ahaw muminka waxa xuno uu sameeyo waa la xun yihiin xataa laakiin kan wixii xumaabaa la fiicanba ma isku mid marka ma aha walidaalika haddaad rabto marka inaad ka badbaadid waa inaad qur-aankii iyo sunnada ku dhegtaa fahamkii asxaabta iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinna aa ku fahamto aayadihii iyo qur-aankii yacni aayadaha qur-aanka iyo sunnada axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii kale haddaad maanta waqtigaaga ku dhumiso wax aadan ogeyn in wax lagu helayo iyo in kale haddaad nafta iskaga qaado maalintaad ugu baahi badan tahay waad weynaysaa man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun dadkana maanta waad arkaysaanoo qofku yacnii dad badan waxay waqtigoodii iyo maalkoodii iyo wax badan ku dhumiyeen waxay isleeyihiin nafci baad aakhiro ka helaysaa laakiin dhib ah marka in cilmigii la barto si sax ana cilmigii markaa yacni loo barto dariiq sax ah laga abbaaro fa in allaha alla yudilu waa dhuminayaa man buu dhuminayaa yashaa-u ou doonayo wayahdii waa hanuuninayaa man buu hanuuninayaa yashaa-u ou doonayo falaa tadhab iyaynan halaagsamin nafsuka nafsadaada calayhim iyaga korkooda xasanaatin liajli xasanaatin qoomamo darteed qoomamooyin darteed yaanay naftaada la tegin oo aynan go-in marka falaa tadhab dahaba waa iska ficil laazima xasanaatin waa mafcuulu liajlihi waxaa lagu nasbinayaa mafcuulu liajlihi xaalana waa ku bannaan tahay laakiin mafcuulu liajlihigaa sahlan in allaha alle caliimun mid ogaal badan waa ku ogaal badan bimaa waxa yasnacuuna ay samaynayaan wallaahu mararka qaarna hadda camalkaaga xun oo lagu qurxiyaa wax aad bay u daran tahay waxaa laga yaabaa wixii xaqa ahaa inaad baatil u aragtaba tan hadda taalo taas waay marka waxaa laga yaabaa inuu aayado badan axaadiis badan ou akriyo waxa uu la dagaalamayana oo uu rabo inuu waxa uu sugaayo iyo shayga uu la dagaalamayo haddaad fiiriso waxa uu la dagaalamayaa waa sunnadii nebiga sal alla ly slam haddana aayado iyo axaadiisu ku ayuu akrinayaa wuxuu sheegayaa nebiga sida uu u nebiga sala allahu alayh wali wasalam axaadiidtiisii ku saabsanay dadka bidcada ku dhaco iyo dembigooda iyo ma-aalkooda ayuu ka waramayaa laakiin meesha uu dhigayaa meel saxsan maaha ninkii nebiga ku dayday oo asxaabtiisii ku dayday ayuu bidco ku sheegayaa ku dayashada nebigana bidco ma noqoto wuxuuna isticmaalayaa axaadiidtii nebiga uu bidcada uga hadlay marka axaadiidtan meesha la dul dhigayaan meesheedii ahayn asagay marka munaasab ku tahay laakiin camalkaa xun baa loo qurxiyey ma yeelayo ayb waa qof dhahaya marka alaa lacnatullaahi cala aldaalimiin oo isagiina uu daalim yahay oo dulmigii uu ku dhex jiro qofkan isagaa islacnadaayo leanna diintu hebel iyo hebel iyo hebel ma dhihine tilmaan ayaa la sheegay marka tilmaantii unbaa muhiim a nacam qofkii fiicnaa haddaad adiga daalim ka dhigto aayaadkii dulmiga usoo daliishatid isaga beri buu ka yahay wallaahu aladii arsala ariyaaxa fatuhiiru saxaaba wallaahu alle alladii allihii weeyaan arsala diray alriyaaxa dabaylaha diray fatuhiiru way kicinaysaa oo waa firdhinaysaa saxaaban daruur ayay kicinaysaa oy faafinaysaa fa suqnaa waan kaxaynay hu saxaabkii daruurtii ayaanu kaxaynay ilaa beledin beled intii ka abaanu u kaxaynaynaa beledka oo mayitin dhintay fa axyaynaa waanu ku noolaynaynaa bihi bilmaa-i ama bihi bisaxaabi daruurtaa biyaha wadato waxaanu ku noolaynaynaa alarda dhulkii baan ku noolaynaynaa bacda mowtiha dhimashadeeda ka gadaale kadalika sidaadaas oo kale ayaa annushuuru isa soo kulminta iyo isa soo ururintu ay ahaatay bacfigii maraayadanna markaa waxaa waxna loogu sheegayaa waxaan mar walba arkayno wallaahu alle alladii allihii wayaan arsala diray alriyaaxa dabaylaha fatuhiiru way kicinaysaa saxaaban daruur ayay fatuhiiru marka faacilkeeda alriyaaxu fatuhiiru riyaaxu dabaylihii way kicinayaanoo waa firdhinayaan waa baahinayaan saxaaban daruur fasuqnaa waan waraabinaynaa waan kaxaynaynaa hu daruurtii ayaan kaxaynaynaa ilaa beledin beled intii ka abaanu u kaxaynaynaa mayitin ee dhintay marka iltifaat baa meeshan marka ku jiro markii hore ghaa'ibaa lagu soo socday hadda mutakalimaa yaa la galay fasuqnaahu waan kaxaynaynaa daruurtii ilaa beledin beled intii ka abaan u kaxaynaynaa beledka oo mayitin dhintay oo abaaraystay fa axyaynaa waan noolaynaynaa bihi bisaxaabi daruurtii al arda dhulkii baan ku noolaynaynaa bacda mowtihaa dhimashadeeda kadib kolkay dhimatay kadib kadalika sidaadaas oo kale ayaa annushuuru ou ahaaday isasoo isasoo ururinta qubuuraha layska soo ururinayo layska soo kicinayo sidaa un weeyaan man kaana yuriidu lcizata falilaahi alcizatu jamiica man qofkii kaana ahaaday huwa isagu yuri yuriidu inuu doonayo alcizata cizo inuu doonayo qofkii sidaa ahaaday oo cizo raadinayo falyatlubhaa min allaahi alla xaggiisa ha ka raadiyo sababtu waa maxay falilaahi alla unbay usugnaatay alcizatu cizadu jamiican xaal ay tahay dhammaanteed ilayhi ilallaahi alla intii ka ah yascadu waxaa u korayo alkalimu kelmadii baa u korayso kelmadii day adayibu wanaagsanayd waalcamalu camalka alsaalixu hagaagsanna yarfacu waa kor yeelayaa hu kelmadii buu kor yeelayaayo kor u qaadayaa waaladiina kuwa yamkuruuna kasbanayaan asayi-aati shirkiga iyo xumaanyaalka lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag wa makru ulaa-ika kuwaadaas shirqoolkooda huwa isagu yabuuru waa mid baaraya oo halaagsamaya oo baaba-aya ayb aayaddan marka laba macnaa ku jirta laba tafsiir tafsiir wuxuu yahay qofkii cizo raadinayo ilaahay xaggiisa ha ka raadiyo oo falyatlubhaa min daacati illaahi ilaahay daacadiisa ha ka goobo oo meeshaas ha ka raadiyo markau meeshaas ka raadiyo wuu helayaa cizo dhab ah maxaa yeelay cizigii allah gacanta ku haysto waxayna aayaddu ku timid nimankii mushrikiinta ahaa ayaa iyagu waxay cizo ka raadi jireen asnaamta iyo ilaahyadooda iyagoo markaa yacni yatacazazuuna biaalihatihim markaa buu ilaahay marka yidhi man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiican dhagaxdaas wax ma haystaane ilaahay ka raadiya cizadow ayb wاtakaduu min duuni اllahi aalihata liyakunuu lahum cizan liyakunuu lahum cizan say markaa yacni cizi iyo awood iyo sharaf oo ugu sugnaado ayay sidaa marka u yeeleen oo ay ilaahay qeyrkii markaa aaliha uga dhigteen waxaa kaloo soo gelayo dadka cizada iyaguna ka raadiyo gaalada iyo kafarada iyo ka raadiyo oo iyaga isku cizeeyo oo aan ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa aan ka raadinaynin suuratu nisaa baan iyadana kusoo marnay aladiina yatakiduuna alkafiriina awliyaءa min duni اlmu'miniin ayabtaguuna cindahm اlciza faina alcizata lilahi jamiica halkaana ilaahay sidaa buu yidhi aayaddanna marka allah subxaanahu watacaala sidaa u dhahaya ayb waxaa kaloo tafsiirka labaad uu yahay qofkii cizo rabo ciza allah iskale ciza allah iskale maxaa yeelay bani aadamku cizo dhammaystiran ma helaayo mararka qaar baa marka xaalad adag iska soo maraysa oo madaxa hoos u foorarinaya laakiin ilaahay subxaanahu watacaala cizi taam ah isagaa iska le marka alla wuxuu leeyahay man qofkii kaana ahaaday huwa isagu yuriidu inuu doonayo alcizata cizi iyo sharaf falyatlubhaa ha raadiyo min daacati illaahi ilaahay daacadiisa ha ka raadiyo ayb falilaahi alla unbay usugnaatay alcizatu cizadu jamiican xaal ay tahay dhammaanteed ilayhi ilallaahi alla intii ka ah yascadu waxaa u korayo alkalimu kelmadii aayibu wanaagsanayd kelmada wanaagsan laa ilaha illa allahu subxaana allahi alxamdu lilahi allahu akbar yacni iyo adkaartii dhammaanteed iyo hadal wanaagsan oo aada tiraahdid kelmada wanaagsani allay u koraysaa xaggiisa marka waa inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu sareeyo oo markaa yacni culuwi oo u sugnaaday mutlaq ah alle waalcamalu camalka alsaalixu wanaagsanna yarfacu waa kor yeelayaa hu kelmadii buu kor yeelayaa marka yarfacudan faacilkeeda waa camalkii hu-daanna waxaa loo celinaya alkelim kelmadii alkelimu ayib ayaa loo celinayaa marka kelmadda wanaagsan camalka camalka saalixa kelmadda wanaagsan buu kor u qaadaa ayb waladiina kuwa yamkuruuna kasbanayaan oo samaynayaan asayi-aati xumaanyaalka lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag wamakru ulaa-ika kuwaadaa shirqoolkooda huwa isaga unbaa yabuuru halaagsamayo baaba-ayo waa marka minbaara yabuuru minbaara yabuuru bowran waxaana laga wadaa halaaga waxaa kaloo loo isticmaalaa kasaadka shayga marka af soomaaliga laftiisa waxaan waa baaray soo lama dhaho shaygan waa baaray waa baaray waa carabi waay oo badeecadii oo kale marka haddii la yidhaahdo baarat baarat waa baartay un waay waa af soomaali af carabi marka kelimadda asalkeedu waa kelima carabiya ee asalkuna marka waxay tahay shaygani qiimo male waayo oo waa baaba-ay saasay ka dhigan tahay suuradda lafteeda waxaa ku imaan doonta watijaaratan lan tabuur aan baaraynin waa tijaaro aan baaraynin wallahu khalaqakum min turaabin uma min nudfatin uma jacalakum aswaaja wallahu alle khalaqakum uu idin abuuray min turaabin ciid ayuu idinka abuuray alle uma markaa dabadeed min nudfatin mani ayuu idinka abuuray aabihin aadam ayaa ciidda laga abuuray amaa idinka sowmaha min nudfatin buu idinka abuuray mani uma markaa dabadeed jacalakum wuxuu idinka dhigay aswaajan lamaanayaal buu idinka dhigayo aada markaa yacnii midba midka kale uu ku xasilo ilmana markaa yacni uu ka helo uma jacalakum waxaan idinka waxau alla idinka yeelay aswaajan buu idinka yeelay ama aswaaj buu idin abuuray idinka nin iyo naag baa marka alla uu idinka yeelay wamaa taxmilu wamaa taxmilu ma xambaarayso oo ma qaadayso min unhan tu dhadig ah uur ma yeelato ma xambaarto walaa tadacu ma dhigayso ilaa bicilmihi ogaalkiisa unbay ku qaadaysaa oy ku dhigaysaa oo cilmiga alla kama maqna wa wamaa yucammaru lama cumri siinayo min mucammarin kula cumri siiyo lama cumri siiyo walaa yunqasu laga nuqsaamin maayo min cumurihi cumrigiisa xaggiisa ilaa fii kitaabin kitaab unbuu ku sugan yahay dhexdiisa ina daalika kaagaa calallaahi alla korkiisa yasiirun mid aada ugu fudud waay ayb aayadda marka qeybaheeda hore meelo badan baan kusoo marnay alla wuxuu leeyahay wamaa taxmilu min unhaa wamaa taxmilu maa ma xambaarayso ma qaadayso min unan min unhaa tu dhadig ah xayawaan ha ahaatee ama bani aadam ha ahaatee walaa tadacu ma dhigayso ilaa bicilmihi unbay ku dhigaysaa uurka ay yeelanayso dhigidda ay dhigayso oy dhalayso kulli ilaahay cilmigiisa unbay kuna wadaa kuna dhigaysaa halkana marka sifo alla waayo ilaahay cilmigiisu inuu aada yacni meel walba uu gaaray wamaa yucammaru lama cumri siinayo min mucammarin yacni kula cumri siiyo mucamar marka waxaa la yidhaha qofku markuu muddo noolaado oo uu waayeel noqdo oo uu cumri galo ayb wamaa yucammaru lama cumri siinayo min mucammarin kula cumri siiyo walaa yunqasu lama nuqsaamiyo min cumurihi cumrigiisa damiirkan marka min cumurihi xaggee loo celinaya marka ma waxaa loo celinayaa min mucamarinkii hore kii la cumri siiyo hore haddii loo celiya waxaa ka imaanaysa waaba la cumri siiye nuqsaantu maxay tahay marka haddiiba mucamar laga dhigay naqsigii xaggee ka imaana marka waxaa fiican in la yidhaahdo waxaa loo celinayaa ismigii hore midku jinsi ah waxaan marka waxaa loo celinaya jinsi baa loo celinaya macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa bani aadamka jinsigiisa mid lama cumri siiyo oo ilaahay cumri ma siiyo mid kalena oo isla bani aadamkii ka mida cumrigiisa lama yareeyo oo lama nuqsaamiyo kulligood ilaa fii kitaabin mubiinin bay ku sugan yihiin yani bani aadamka jinsigii baa loo celinaya marka min mucamarin midkan la cumri siinayo waa bani aadam sow maaha waa jinsigii aadanaha waay marka mid aadanihii ka mida lama cumri siiyo mid kale oo aadanihii ka midana cumrigiisa lama nuqsaamiyo oo cumrigiisa lama gaabiyo ilaa fii kitaabin kitaab dhexdii unbuu ahaaday waa looxul maxfuudkii bay ku yaalaan oo mid walbaa qorshow ku dhimana meeshaa marka muctasilada waxay qabaan qofku haddii la dilo ama uu gaari jiiro ama sar iyo wax ay kusoo dunto waxay leeyihiin ninkaasi cumrigiisii dhexdow ka kala go-ay waayo waxay leeyihiin haddii ninkaan aan la dili lahayn gurigaan hadduusan soo dumi lahayn ma dhima lahayn bay leeyihin cumrigiis waa sii socon lahaa waxaa wax ka agdhowna waxaa isticmaala mararka qaar dadka caafimaadka iyo mararka qaar oo marka laga hadlaayo sideeda qofka waxaa la rabaa caqiidada uu aaminayo inay noqoto asbaabaha iyo musababaadka sax waayo calaaqa waa ka dhexeeyaan sababka iyo musababka musababku waa waxa sababta loo yahay sababkuna waa wixii lagu gaarayay kaas calaaqa waa ka dhexaysa asabab almusabab laakiin sababtana allaa qadaray ogow musababkana allaa qadaray wax ilaahay qadarkiisa ka baxsano inaynan jirin saa inaa ogaatid maalan cunug yar oo kale africa ku dhalanaa dad iska faqiira dhalayaan waxaa laga yaabaa inuu iskaga dhinto mal nutrition nafaqadarro iskaga dhimana dadka qaar baa marka waxay leeyiin cunugan waa la badbaadi karay cumrigiisana africa cumriga waa ku gaaban yahay ummadahaas kale ee hormarayna qofku waa sii noolaana waqtibuu sii noolaana bay kuleeyihiin oo cunugan hadda halkan ku dhashay haddii uunan meeshan ku dhala lahayn oo uu dhulkaas hormaray joogi lahaa oo nutritionka uu balansiga yahay hadduu ku dhalan lahaa waa noo oo tallaal uu ka jiro waa noolaa lahaayay leeyihiin marka sababkan oo maal nutritionka inuu inta ka jira allah abuuray lama baaji karo cunugaanna cumrigiisa oo yacnii ilaahay subxaanahu watacaala baa marka isagana qadarayoo jaangooyey meeshaad geysaba waa unsaan u dhimana toddoba sano sideed sano sagaal ma gaarsii kartid haddii ilaahay saddex ugu talagalay meeshaa lafteeda dhib kala haysta iyaga laftooda waxyaabo kalaa ka jira wadamada qaar aad u hormarayo waxaa jira cuduro genetic disorder ah tabar ula tabar ula cunugii waa dhalanaa qaab marka wuxuu ku dhalanaa yacni waxaa lagu leeyahay dadka noocaasa cudurkaas uu ku dhacaa jiin ahaan marka loo fiiriyo ee waxaas oo dhan waa iska asbaab waay kan mal nutritiona sabab looga dhigaa kaasna wax kalaa sabab looga dhigaa jiin disorder iyo wixii wax la rabaa lagu tilmaamay qofka marka waxaa la rabaa inuu aamino haddaad u caafimaad barato ama aada caafimaad ka shaqayso asbaab unbaad baratay sababkuna waa shaqay karaa mararka qaarna isagoo sababku jiro ayuuna waxba shaqaynaynin haddaanu ilaahay subxaana watacaala ugu talagelin mana ahan marka inaad tiraahdid waxaan cimrigii waa la dheerayn karaa qofkaan ma dhima lahayn ma dhima lahayn waa dhiman lahaa ilaahay baaba ilaa fi kitaabin waa wax wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumuurihi ilaa fi kitaabin xataa qolooyinka oo cuntada baabkaas hadda waa ku jiraan oo waxay ku leeyihin africa waxaa aada u yar cuntada waxaa aada u yar bay leeyihiin dhulka waxaa laga yaabaa soddon hectar inuu hal nin iska leeyahay ninkii sagaal ilmooduu dhalay waa dhintay halkii yacni soddonkii hectar ma badanayso sagaal qofaa yeelanayay leeyihiin iyo hooyadood haddii la raba dhulkii waa soo yaraanaa bay leeyihiin dadkaa badanaya haddana markaasay nadariyo kala gelayaan inay dadku islaayaan xikmadaa ku jirtay leeyihin haddii kale hadday iska noolaadaan dhulkayba isku cariirinayaan ay kuleeyihin waxaas dadkan dhulkan iyo ummaddan ilaahay baa isla ekaysiinaya baahidooda si kastoo ay ahaatan dhulkan wax yaraa la joogaa intaas la joogayana ee sidii lagu noolaan lahaa ilaahay isagaa yaqaana soo ma garanaysid xayawaanka xataa waxaad arkaysaa kan meesha qabow ku nool qaab ilaahay wuxuu u sameeyey uu qabowgaas ugu noolaado kii meel kulul ku noolna qaab waxaan marka khalqigan iyo tadbiirka allah wato subxaanahu watacaala ina dalika kaagaasi calallaahi alla korkiisa yasiirun mid aada ugu fudud uhay wamaa yastawi albaxraani wamaa yastawi maaka oo ma sinna albaxraani labada bad badda iyo webigaa laga wadaa maaka oo isku mid maaha wax kasta kama aha haadaakani cadbun weeyaan mid macaan haadaakani cadbun ku macaan waay kaas oo furaatun aada u macaan kaa oo saa'iqun ou wadmayo sharaabuhu sharaabkiisu ou soconayo cabiddiisu ay soconayso oo la cabi kara waay waa webigii wa haadaa kanna milxun dhanaan weeyaan dhanaanka oo ujaajun aad u daran dhanaan aad u daran weeyaan kanna biyihiisa oo lama cabi karo biyaha badda wa min kullin mid kastaana takulu xaggiisa ta'kuluuna waxaad ka cunaysaan laxman hilib hilibka oo dariyan cusub fareesh ah watastakhrijuuna waxaad kala soo baxaysaan xilyatan ayaad kala soo baxaysaan wax laysku qurxiyo kaa oo talbasuunaha aada labisanaysaan aleelaha iyo ama dheemanka iyo waxyaabahan marka jawharadaha badda laga soo bixiyo ee laysku qurxiyo wa taraa waad arkaysaa alfulka doonidii baad arkaysaa fiihi yacni baddii dhexdeeda mawaakhira xaal ay tahay midii jiirayso oo biyaha dhex socoto muquurayso litabtaguu maxaa sidaa alla uu u yeelay inaad raadisaan min fadlihi alla fadligiisa walacallakum tashkuruuna walikay tashkuru llaha inaad iyo inaad alla ku shukrisaan wamaa yastawii ma sinaa albaxraani baddi iyo webigii haadaakan cadbun weeyaan macaan kaa oo furaatun aada u wanaagsan oo aada u macaan saa'iqun oo wadmayo sharaabuhu sharaabkiisu cabitaankiisu ama cabidiisu ay wadmayso oo dhuunta iyo carabka kasoo noqon maayo oo yacnii waa wax wadmayo kugu socon karo wahaadaakanina milxun weeyaan cusbo ama dhanaan kaas oo ujaajun aad u daran shadiidulmuluuxa aad bay u daran tahay malaayiga marka halkaasoo kale ku noolaa karaa isaga marka bartaasuu malaayiga badda ku nool waa u munaasab baddaas inay sidaa dhanaan u noqoto oo ay sidaas ahaato xayawaankaana ilaahay ugu diyaariyo annagana xayawaankaan iska soo qabsanaynaa waa cunaynaa ayb wa min kullin mid kastaa xaggiisa webiga iyo badda ta'kuluuna waxaad ka cunaysaan laxman hilib dariyan cusub ee webigiina de malaayi waxbuu leeyahay baddana malaay bay iyaduna leedahay laxman hilib baad ka cunaysaan kaasoo dariyan cusub malaygii marka waa lagu gallad sheegtay waa hilib marka yacni ilaahay uu ku tilmaamay cusayb iyo uguna nicmo sheegtay dadkiina dadka qaar baa marka yacnii wax qurun ah ku tilmaamayo oo yacnii ka faanayo ama yacnii aada u qurunsanayo ilaahayna laxman dariya hilib cusub watastakhrijuuna waad waad la soo baxaysaan xilyatan yani watastakhrijuuna minhu xaggiisa waxaad kala soo baxaysaan waa xilyatan wax laysku qurxiyo kaas oo talbasuunahaa aada labisanaysaan xilyada marka xaggee laga soo bixiyaa midka dhanaan baddaa laga soo baxsadaa jawharado iyo waxyaaba laysku qurxiyaa badda lagala laga helaa webiga ma ah waa badda waxyaabaha dadka isku qurxiyaan de waxaa weeyaan luulka iyo jawharadaha noocyo kamida iyo iyo baalahan laftooda badda kasoo baxa ee aleelaha ah aleeshu marka qwaa dad yacni dadka gobol waxay ka dhigtaan wax ay qoorta ku xirtaan oo yacni waa isku qurxiyaan ummado badan baa isku qurxiyaan ayb taa oo talbasuunaha aada labisanaysaan wa taraa waad arkaysaa alfulka doonidii baad arkaysaa fiihi fi lbaxri badda dhexdeeda mawaakhira xaal ay muquurayaan oo ay jiirayaan oo markabkii iyo doontii iyo biyahaas ayuu dhex jeexayaa ayb sidaa marka wuxuu u yeelayaa hawada iyo dabaysha iyo ayuu la shaqays ayuu ayuu ayuu la soconayaa ayb suuratu waxaan ugu tegi doonaa shuura litabtaguu inaad raadisaan buu alla sidaa u yeelay min fadlihi fadligiisa inaad wax ka raadisaan xaggii aad ka raadisaan walacallakum tashkuruuna walikay tashkuruuhu iyo saad alla ugu shukrisaan yuuliju leyla fi nahaari yuuliju alla waa gelinayaa alleyla habeenkiibuu gelinayaa fi nahaari maalinkii dhexdiisuu gelinayaa wa yuuliju waa gelinayaa annahaara maalinkiibuu fi leyli habeenka dhexdiisa gelinayaa wasahara waa sakhiray alleh ashamsa qoraxdii buu sakiray waalqamara dayixii buu sakiray kullun mid kastaa yejrii waa soconayaa liajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la magacaabay ilaahay agtiisa qoraxdan iyo dayaxan in waqtigii ilaahay uu magacaabay intii abay jirayaan dalikum kiinaa tilmaantaa iska leh allaahu waa macbuudka dhabta ah rabbukum rabbigiin waaye lahu wuxuu leeyahay almulku mulki baa u sugnaaday boqortooye waaladiina kuwa tadcuuna aada tuugaysaan ood caabudaysaan min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa maa yamlikuuna hanan maayaan min qidmiirin laftimireed xuubkeed ma hananayaan qidmiir marka waxaa la yidhaha lafta timirta xuubka ku dahaaran xuubkaas haddaad aayar marka u fiiqdo ood lafta ka fiiqdo aada looma arkaayo xataa aada u yar waay xuubkaas waxa ku dhex jira iyana maba la fahmi karo isha ma lagu arki karo laakiin haddaad microscope saarto waxaad arkaysaa waxaan selkii iyo wixii ku dhex jiray oo dhan yaad dhe yaad arkaysaa ishaada laakiin ma ku arkaysa waa xuub aada u malaynaysaa hawo inuu iska yahay xuubkaas wax la eg iskama ma haystaan waa marka waxaa ku jira marka aad xeel dheeriba macno aada u xeel dheer baa ku jira marka waxaan aada caabudaysaan sidaas waay hadduu bani aadam yahay iyo hadduu qeyrkiis yahay bani aadam hadduu yahayna isagoon waxba lahayn ayuu yimid adduunyadan oo qaawan isagoon waxba haysaninna waa ka tegayaa marka ilaahay iyo miyaa isku mida marka maa yamlikuuna ma hananayaan min qidmiirin laftimireed xuubkeed in tadcuuhum haddaad u yeertaan laa yasmacuu ma maqlayaan ducaa'akum yeeritaankiina walow samicuu haddii la qadaro ay maqli lahaayeen mastajaabuu maaynan ajiibeen lakum idinka idinma aynan ajiibeen hadday idin maqli lahaayeenna idinma ajiibi lahayn ayb wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana yakfuruuna way ku kufrinayaan waa diidi doonaan bishirkikum wadaajintiina wixii alla lahaa oo aada iyaga la siiseen alleh waa diidi doonaan maalinta qiyaamaha waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin may bay dhahayaana waa diidi doonaan walaa yunabi-uka kuuma waramayo mithlu khabiirin allaha khabiirka oo kale allaha khabiirka oo kale kuu warrami maayo yacnii ilaaha og qof kastaa waxaa ku jiro uurkiisa ashyaada xaqaa-iqdooda og maxaa yeeley isagaa abuuray waa yaqaanaa wix uu abuuray waay waa garanayaa alle allaha sidaa u og wax la mida oo kuu waramayaa ma jiraan cid kale waxaa weydiini waay waa fas'al bihi khabiiran oo kale hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed